wasaaradda cadaaladda ee dowlad goboleedka jubbaland ayaa sheegtay in horumarinta sharciyada iyo xeerka dowladda ay muhiim u tahay xoojinta kala dambeynta iyo ilaalinta xuquuqda muwaadiniinta iyo kor u qaadista adeegyada garsoorka mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda ayaa tilmaamay in dib u eegista sharciyada ku jira iyo saameynta xeerarka cusub oo waafaqsan xaaladda maanta ay kaalin weyn ka qaadan karto horumarinta dowladnimada iyo nabadda gobolka agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda dowlad goboleedka jubbaland cabdulaahi cabdiqaadir aadan khaanuuni ayaa ugu baaqay agaasimayaasha wasaaradaha iyo hay-adaha ka shaqeeya jubbaland in ay hormariyaan sharciyada dowladda dakhli urursan dowladdiina ay dakhliga samaysto marar badan waxaa la isweydiiyaa dakhliga muxuu la ururi laayahay waxa weeye xeerarkan tirada badan ee dakhliyada keenaya caqabad bay ku noqotaa dakhliga dowladda iyo kordhinteeda marka in hawsha inta laga wada shaqeeyo sababta hadafka xeerka loo sameynayo waa dowladnimada xoojinteeda shacabka in loo adeego shacabku xeerarka inay ogaadaan danahoodana laga taliyo xeerarkeenna iyo siyaasadaheenu inay noqdaan xeerar iyo siyaasado ku dhisan dhibaatooyin ka jira deegaankeena aysan noqonin dhibaatooyin meel kale laga keenay dhibaato jubbaland ka jirta inuu xeerku darso ayaa loo baahan yahay sidoo kale khibradaha adduunka waa la isdhaafaya laakiin la isweydiiyo war shaygan la raba in problemka ama caqabada jirta lagu xaliyo jubbaland applicable ma ku tahay ma ku tahay mid jubbaland ka dhaqangelaysa ma tahay ma tahay jubbaland mid waafaqsan mise uun waa aragti qurux badan run ahaantii oo wanaagsan marar badan aragtiyo wanaagsan oo qurux badan baa jirta laakiin waaqaca iyo markaas iyo caqabadaha jira laftirkeeda si loo darsi lahaa dhammaanteen marka kulamadan oo kale in la badiyo in marka xeerarka la qorayo agaasimaha uu lagareeyo cidda sharciyaqaanka ama siyaasadda qoraysa in la tashiga bulshada la geliyo wasaaradihii la lahaa golihii wasaaradda cadaaladda la marsiiyo iyaduna ay ka fiirisa halkaas marka wasaaradda cadaaladdu marka ay fiirinayso tayada shuruucda iyo siyaasadda inaan loo dareemin dhinaca xun laga qaada dhinaca fiican laga qaato oo ah war hadafka iyo yoolku waa xoojinta tayada shuruucda iyo siyaasadaha